magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxaa lagu soo gebagabeeyey shirweynaha koowaad ee bankiyada iyo maaliyadda dowlad goboleedka puntland kaasi oo socday muddo laba maalmood ah shirkan oo ah markii koowaad oo la qabto mid noociisa ah ayaa waxaa soo qabanqaabiyey bankiga dowlad goboleedka puntland xiritaanka maalintii labaad ee shirka waxaa uu horeyn ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka bankiga dowlad goboleedka puntland maxamed saciid hogaamo isagoona u mahad celiyey dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirkan maarta sharafta qiimaha badan ee ka soo qayb gashay shirweynaha kan aynu maanta ku jiro maalintiis labaad ee toddobiy tobanka bisha juun waa shalay soo wadnay maanta noo gebagaba ah mar labaad waxaan idinku soo dhaweyneynaa gacmo furan iyo weji faraxsan waa idinka mahad celinaynaa imaatinkiina ka qaybgalkiina doodihiina iyo barnamada faraha badnaa mas-uuliyiinta dowladda ee labada gole madaxda bangiyada iyo hay-aha maaliyadda aqoon-yahanada kale hay-adaha kale ee caalamiga ah bahda saxaafadda shalay si fiican buu inoogu socday wax badan baana laga hadlay baana la sifra wax gabagabeeyey maantana waxaan aaminsanaha inu gaal kasoo macanaan doono dadka ugu waxa cuna shiikhsigiisu marka horta waxa wey waxaa saaran muxuu ahay wax la yihahdo dusha saro waxay tahay sarta ah qaar yar buu leeyahy laakiin marka hor dambeeto shiikhsi macaan buu leeyahy shirka shiikhsigas noo dambeeyaa waana soo macaanaan doona insha allahu tacaala mid ma fiicno oo dee dadku intay halta hore yimaadaan in la kacaro shirku maaha nuxurkiisada maad gaarin marka shirka muxuu ahay ka tagto isagoo barata ka baraya taas waa mid ah shalay waxaa nooga soo baxay shirka halkeena kana kow inaynu muxuu ahaayey marka koowaad tixgelin la siiyo dhallinyarada iyo dumarka si dhaqaala loo agaasimaha guud ee bankiga dowlad goboleedka puntland khadar wagaas cabdi ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay shirkan sharaf weyn bay noo tahay anigoo ku hadlayo bankiga dowladda puntland iyo guud ahaan dowladda puntland inaan idinka mahad celiyo shirkan koowaad ee loogu talagalay bangiyada iyo maaliyadda oo ah labadii maalmoodoo lasoo dhaafay ka qabsoomay garoowe ugu horeyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowladda puntland oo shirkaan noo furay sharaf weyn bay noo tahay madaxweynuhu kasoo qeybgalay waxay tusinaysaa magnituda iyo qiimaha uu shirkaan u leeyahay waa shir looga hadlayay sidii aanu dadkeena u gaarhsiin lahayn adeega maaliyadeed iyo sidii ay uga qeyb noqon lahayn intaa kadib waxaan rabaa inaan salaamo marti sharafta hadalkeygu waa mahad celin iyo salaan marti sharafta meelaha fofog nooga timi oo ayaguna noo soo gaaray meesha tan waxaan rabaa ugu horeyn